بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu baabu yahay maa jaa'a wuxuu ku yimid fii xayaa'i rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam xishoodkiisa alxayaa'u waa khasla ka mida min khisaali liimaan khasladaha iyo shucabka iimaanka shucbo ka mida we waa qayb ka mida sharciguna waa boorriyey alxayaa wuxuuna ka mid yahay min xusni lkhuluq akhlaaq wanaagga ayuu xishoodku ka mid yahay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba wa fii riwaayatin bidcun wa situuna shucba fa afdaluhaa qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadatu aladaa can alطariiq walxayaa'u shucbatun min aliimaan walxayaa'u shucbatun min aliimaan xishoodku waa qayb iimaanka ka mid a wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alxayaa'u laa yaati ila bikhayr ayadoo nin ansaariya nin kaloo walaalkiiya uu ka waaninayo xishoodka ayuu nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi dachu fa ina alxayaa'a laa ya'ti ilaa bikhayr ka leexa buu yidhi xishoodka waxaan khayr ahayn lama yimaade xishoodku waa wanaag iyo khayr ha ka waaninin xishoodka bal waa in qofka lagu waaniyo inuu xishoodo xishoodku wuxuu ka mid yahay khayrkii wanaag qofkuna intuu xishoonaayo khayraa ku sugan waa qof wanaagsan waa qof khaslad wanaagsan ay ku sugan tahay maadaama uu xishoonayo maxaa yeeley xishoodku wuxuu sababaa in laga iska ilaaliyo maxaarimta ilaahay oo qofku ka xishoodo muxaramaadka wuxuu sababaa waxyaabaha liita iyo akhlaaqda xun inuu qofka iska dhowro ou iska ilaaliyo oo uga tago xayaa'an xishood dartii laakiin qof aan xishood lahayn xumaan walba waa dhex taagan yahay qof aan xishood lahayn khayr ma laha nebigu calayhi salaatu wasalaam marka sida axaadiidta noogu imaan doonta wuxuu ahaa dadka kan ugu xishoodka badan calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaanaa abu daawuud qaala xadaanaa shucba can qataada qaala wuxuu yidhi samictu cabdallaahi bni abi cutbata yuxadisu can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama ashadda xayaa'an nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ashadda mid daran xayaa'an xagga cisho xishoodka wuxuu ka darnaa min alcadraa gabar bikra ah oo fii khidrihaa qolkeediiyo gurigeeda ku sugan wa kaana wuxuu ahaa idaa kariha shay-an hadduu nebiga calayhi salaatu wasalaam shay dhibsado carafnaahu shaygaasi waxaan ka garanayna fii wajhihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu wax dhibsado wejigiisaan ka garan jirnay wuxuu ula jeedaa abu saciid radia allaahu canhu waxaanaan dhibsanayaa ha layga daayo nebiga ma dhihi jirin calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley xishoodka uu ku sifaysnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa u diidaya inuu wuxuu dhibsanayo uu yidhaahdo waa dhibsanaya laakiin asxaabu rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam waxay arrintaasi ka garan jireen wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa nebiga lagu leeyahay hadduu dhibsado ama waxa hortiisa lagu samaynaya hadduu dhibsado waxay ka garan jireen wejigiisa calayhi salaatu wasalaam hadduu ku farxo oo waxa la samaynayo uu ku faraxsan yahana waxay ka garan jireen wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidu abi saciid radia allaahu canh wuxuu sifaynayaa xishoodkii nebiga calayhi salaatu wasalaam heerka uu gaarsiisnaa markii laga hadlaayo bulshada iyo dadka waxaa ugu xishood badan gabdhaha markaa qaangaaraya ama qaangaaray welina aan guursan waa wakhtiga dumarku ay ugu xishood badan yihiin asalka rag iyo dumar xishoodkiyuu ku badan yahay dumarkuu ku badan yahay dumarkuna xishoodku wuxuu ugu sii badan yahay gabdhaha hadda xadiidkan lagu sheegay oo gabdhahan weli guursan guurkiina gaaray ah asalkaa laga hadlaya waa inay dumarku xishoodku ku badan yahay kuwaana usii xishood badan yihiin idan kuwaa dadka ugu xishoodka badan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka xishood badnaa oo waa uga darnaa dhanka xishoodka rasuulka calayhi salaatu wasalaam taa marka waxay tusinaysaa xishoodku nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa mid aad u weyn inuu ahaa mid aad iyo aad u daran waxayna tusinayaa xadiidkoo laga qaadanaya qofba qofkuu ka xishood badan yahay inuu ka wanaagsan yahay maxaa yeeley nebiga calayhi salatu wasalaam asigaa wuxuu yahay afdalu lkhalqi haddana maca daalika waa kan ugu xishood badnaa qof walba intuu sifada usii dhow yahay waa ka wanaagsan yahay qofka kale khasladaasi waa uga fiican yahay waxaa kaloo xadiidka ku jira dumarku inay yihiin dadka kuwa ugu xishoodka badan gaar ahaan gabdhaha aan weli guursan waxa laga hadlaayana waa asalka iyo sida laga doonaayo inay gabdhuhu ahaadaan inay yihiin kuwa aad u xishood badan oo iska ilaaliya muxaramaadka iska ilaaliya akhlaaq xumada iska ilaaliya wax walba oo dhaawici kara sharaftooda wax walba oo dhaawici kara cirdigooda inay ka xishoodaan oo ay iska ilaaliyaan waxay sheegaan culummadu waxaa jira bay yidhahdeen waxyaabo dadka xishoodka ka qaada ama sabab u noqda inay xishood beelaan gaar ahaan dumarka waxaa ka mida bay yidhahdeen ikhtilaadka iyo isdhexgalka rag iyo dumarka arrintaana waa arrin waaqica dumarka siday ugu kala badan yihiin macaamilka ragga ayay xishoodkooda u kala yaryahay gabar walba ay gabadhay ragga kala macaamili og tahay waa ka xishood xuntaa waa ka xishood liidataa wayna ka dhiiran tahay haddii la yidhahdo ha la hadlo iyo haddii la damco in rag lala macaamilaba waa uga dhiiran tahay sababtu waa maxay mucaamaladaa keenaysa iyo isdhexgalka madaarista iyo goobaha wax lagu barto ee ikhtilaadiga ah ee gabdhaha iyo wiilasha la isdhinac fadhiisinaayo fasaadkeeda waxaa ka mid ah inay gabdhaha xishoodka ka qaado walidaalika gabadha meelaha ka soo qayb gasha ama waxyaabahaas dhigata ilaa mid ilaahay u naxariista mooyaane subxaana wa tacaala laakiin asalka xishoodka waa baaba'aa waxyaabo laga yaabo raggu inay ka xishoodaan ayaad maqlaysaa gabdho ku hadlaaya raggaa laga yaaba inay ka xishoonayaan inay ku hadlaan ama ay la jahraan laakiin middaa waa ku dhiiranaysaa maxaa yeele dabcigii ragga ayay qaadatay ikhtilaadkii wuxuu keenay inay dumarkii isku beddelaan ragoo kale dhaqankoodii asbaabaha marka fasaadkaas keena ama xishoodka baabi'iya ikhtilaadkaa ka mid a iyo gabadha inaysan iltisaamin libaaska sharciga ah oo xijaabka ay dhigato iyo caadaadka iyo dhaqannada xunxun ee lagu boorinayo dumarka oo zamankan weliba aad iyo aad u jira hay-adaa loo sameeyey la leeyaha waxay u doodayaan xuquuqda dumarka waa maxay xuquuqda ka maqanay u doodayaan xuquuq u doodi maayaane waxay u doodayaan in gabadhu ay sharciga ka tilawdo oo xishoodka ay ka dhex baxdo inay xishood la-aan soo dhacdo waayo doodoodu oo waxay leeyihin meelaha ragga fadhiyaan waa inay ka qayb galaan waxa raggu qabanayaan waa inay qabtaan maxaa yeele waa xuquuq ka maqan dumarka qaar ka mid ah oo caqligoodu gaaban yahana waa ku kadsoomeen oo waxay moodeen waxa loo doodayaba inay tahay xuquuq ka maqan xuquuqna kama maqne waxay u doodayaan waxaysan xaq u lahayn waxaysan xaq u lahayn ayay u doodayaan gaaladuna waa ku dhiirinayaan waa ku dhiiragelinayaan waa ku boorinayaan markaasay in badan oo ka mida waxay ka tageen xijaabkii waxay ka tageen akhlaaqdii islaamiga ahayd waxay ka tageen xishoodkii taasna waxaa ka ratimo ka dhashay fasaad aad iyo aad u fara badan xishoodku marka waa khasla aad iyo aad u wanaagsan qofku markuu ku sifooba ama uu ku sifaysan yahana waxay ka ilaalinaysaa oo ay ka mancinaysaa waxyaabo badan oo mukhaalafaad inuu ku dhaco nebiga marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa kan dadka ugu xishoodka badan maca daalika rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadduu arko ayadoo lagu dhacayo oo lagu xadgudbaayo maxaarimta ilaahay subxaana wa tacaala ma ka aamusi jiray kama aamusi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam idan waa in la kala fahmo alxayaa iyo wadacf in la kala fahmo inaad munkar ka aamusto waa dacfi aad ku sifaysan tahay xishood sharciya ma xishoodna lama yidhaha dadka qaar waxay ku idlaaqaan xishood munkaruu arkayaa wuxuu leeyahy munkarkan waxaan u inkiri waayey waa ka xishoode sharcan xishood ma la yidhaahdaa sharcan xishood lama yidhaha kaa xishoodka sharciga ah ma aha mid kuu diidaya ama kaa hor istaagaya inaad munkar reebto bal sharcigu wuxuu boorinayaa in munkaraadka la reebo man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadih fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbi idan waxaad ogaataa haddii munkar aad ka gaabsato ood inkiri weyso ama macruuf aad dadka fari weyso ma ahan xayaa iyo xishood ee waa dacfi iyo liidnaan aad ku sifaysan tahay ee xishood sharciya maa maxaa yeele nebiga alay salatu slam asoo dadka ugu xishood badnaa haddana maca daalika haddii maxaarimta ilaahay lagu dhaco rasuulka calayhi salatu salaam kama aamusi jirin bal waa inkiri jiray ciddii markaa samaynaysa aad buu ugu inkiri jiray nebiga calayhi salatu wasalaam wixii wanaagana iyo wixii khayrana ummadda waa fari jire qaala xadaanaa maxmuud ibnu khaylaan qaala xadaanaa wakiic قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة رضي الله عنها قال وحيري قالت عائشة عائشة وحيتري ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مفير بيتر فرج النبي عليه الصلاة والسلام ow qaalat ama waxay tidhi maa ra'aytu ma arag farja rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam farjigiisa maanan arag qatu weligay xadiidkan waa daciif cilladiisuna waa mowlan licaa'isha waa mubham lama yaqaan laakiin waxaa nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo caaisha ay warisay fii saxiix albukhaarina ku jira inay tidhi kuntu aqtasilu ana wannabiyu sala allahu calayhi wasalam min inaa'in waaxidin takhtalifu aydina fiih aniga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam hal weel ayaan ka qubaysan jirnay gacmaheennuna way isdhaafi jireen markuu qubaysanayo nebiga calayhi salatu wasalaam ma dharu gashan yahay idan ninka iyo xaaskiisa midba midka kale farjigiisa iyo cawradii inuu arko sharcan waa u bannaan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xaaskiisana ayagoon dhar wadanay wada qubaysanaayeen xadiidkan dacfigiisa waxyaabaha tusinaya ayay ka mid tahay inay caaisha tirada radia allahu canha weligay ma arag farjigii nebiga calayh isalaatu wasalaam waa xadiid daciifa kana hor imaanaya axaadiidta tusinaysa in nebiga calayh salaatu wasalaam iyo ayada si mubaasharatan ay weel waaxida ugu qubaysteen ayagoon wax dhara aan wadan waxyaabaha qaar culimmada ay culimmada qaar ka mid a ay sheegaan sida ibnuljawsi oo kale raximahullah fii bacdi kutubihi wuxuu yidhahdeen ninka markuu xaaskiisa u galmoonayo ma ahan buu yidhi inuu arko ama ayadu ay aragto cawradiisa xaaskiisa farjigeeda inuu arko ma ahan indhala'aana laga qaadaa bay yidhaahdeen buu yidhi culimmada qaar ka mid a laakiin wax jira maaha daliil saxiixa oo arrinkaa tusinayana ma jiro waxayna yidhahdeen culimmadu qowlkaasi waa makruuh dhahaya qowl sawaaba maaha maxaa yeele nusuusta iyo axaadiista waxay tusinayaan in midba midka kale u arki karo lidaalika sharcan gabadha haddii ay dhimato wax ragoo dhaqi kara waxaa ka jira ninkeeda aabbaheedna ma dhaqi karo janaasadeeda walaalkeedna ma dhaqi karo qof raga oo dhaqi kara waxaa ka jira ninkeeda ninkana waxaa u bannaan wax dumara oo ninka hadduu dhinto dhaqi karana waxaa ka jira xaaskiisa labada midba midka kale waa dhaqi karaa markii haddii haddii geeri ay timaaddo ay dhintaan waa labada keliya ay bannaan tahay in midba midka kale oo cawradiisa arko sharcan waa u bannaan tahay xadiid caaishana waa tusinaya markay ayagoo nebi ayadii nebiga calayhi salatu wasalaam ay leedahay hal weelaan ku qubaysanaynay waxay tusinaysaa in arrinkaasi uusan maxduur ahayn mamnuucna uusan ahayn xadiidkanna waa xadiid daciifa warkaa ibnuljawsi iyo kayrkii ay sheegeenna waa qowl daciifa baabu maa jaaa fii asmaa'i rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam wuxuu baabu yahay wuxuu ku yimid magacyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka calayhi salaatu wasalaam magacyadiisa ayuu baabkan ku saabsan yahay annabiyu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay magacyo fara badan magacyadiisana waxay ka tarjumayaan sifaadkiisa wanaagsan nebiga calayhi salaatu wasalaam magacyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ahan asmaa maxda ma ahan magacyo un mujarada ma ahan laakiin waa magacyo macaani ximbaarsan macaanidaasoo ku tusinaysa wanaaggii nebiga sala allahu calayhi wasalam macaanidaasmagacyadaas faraha badan waxay ximbaarsan yihiin macaani fara badan oo tusinaysa wanaaggii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sifaadkii wanaagsanaa ee uu ku sifaysnaa calayhi afdalu salaati watasliim nebiga calayhi salaatu wasalaam magacyadiisa qaybo ka mid ah asaa sheegay sala allahu calayhi wasalam axaadiid kala duwan uu ku sheegay culummada way isku khilaafeen magacyadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo cadadkooda qaar waxay sheegeen magacyada nebiga calayhi salaatu wasalaam inay dhowr boqol yihiin culammada qaarna waxayba gaarsiiyeen kun magac inay gaarayaan laakiin in badan oo ka mida magacyadaas ay sheegeen daliil ma laha waxaa looga kaaftoomayaa marka intii nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam oo naska iyo deliilku uu ku yimid mu'alifka raximahullah baabkan wuxuu ku sheegayaa axaadiidka ku soo aroortay qaar ka mid a qaala xaddaanaa saciid ibni cabdiraxmaan almakhzuumi wagayru waaxid iyo waaxid waxaan ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen xaddaanaa sufyaan can الzuhri can muxamed ibni jubayr ibni muطcim can abiihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllah sala allahu calayhi wasalam ina lii asmaa'an anigu magacyo baan leeyahay ana muxamadun wa ana axmed wa ana almaaxi aladii yamxu allahu biya alkufr wa ana alxaashiru aladii yuxsharu annaasu calaa qadamii wa ana alcaaqibu waalcaaqibu aladii laysa bacdahu nabiyun aladii laysa bacdahu nabiy wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam ina lii asmaa'an anugu magacyo baan leeyahay ana muxamed aniga waxaan ahay muxamed aniga waxaan ahay muxamed muxamed waa mid la mahdiyo wa ana axmed waxaana ahay anigu axmed yacni midka dadka ugu mahdinta badan waa midka ugu mahdinta badan ilaahi subxaana wa tacaala ayaan ahay wa ana almaaxi aniguna waxaan ahay midka tirtiraya almaaxi waa fasiro wuxuu yidhi alladii midkaa maaxigaasoo yamxu llaahu bi aniga sababtayda uu ku tirtiraya alkufra gaalnimada aniga sababtay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala gaalnimada ku tirtiraya oo ku baabi'inaya gaalada idan maaxi baan ahay oo waxaan ahay mid sababtii ilaahay gaalada ku baabi'inayo wa ana alxaashiru aniguna waxaan ahay xaashir waa fasira nebigu wuxuu yidhi alladii xaashirkaasoo yuxsharu nnaasu dadka la kulminayo calaa qadamii labadayda lugood hoostooda ayaa lagu kulminaya lugtayda hoosteed midka dadka lagu kulminaya ayaan ahay waxay culimmadu ku macneeyeen dadka ayaan waxaan uga horraynayaa maxsharka iyo meesha lagu kulminayo banka qiyaamo ayaan dadka uga horraynaya maxaa yeele waxaa nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahday ana sayidu waladi aadama wa ana awalu man yashaqu canhu lqabr waxaan ahay qofka ugu horeeya ee qabriga uu ka faydmayo ka dilaacmayo waa qofka ugu horreeya ee qabriga ka soo baxaya waa nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama marka asiga dadka loo soo hor saarayo wuxuu uga horaynayaa maxsharka qiyaamaha meeshii dadka lagu kulminaya maalinta qiyaamo idan waa xaashir macnaheedu waa maxay waa midka dadku ay soo dabagelayaan oo uga horaynaya maxsharka hoostiisana ay iskugu imaanayaan magaca alxaashir macnihiisu waa sida wa ana alcaaqib waalcaaqibu caaqibka waxaa waaye buu yidhi alladii midka laysa bacdahu uusan ka dambaynin nebiyun nebi uusan ka dambaynin tafsiirkan waalcaaqib alladii laysa bacdahu nebiyun culamada qaar waxay yidhahdeen waa mudraj hadalka nebigu wuxuu ku ekaa calayhi salaatu wasalaam wa ana alcaaqib alcaaqib macnaheedu waa maxay waxaa fasiray alimaamu zuhri tafsiirkan dambe zuhri baa iska leh waalcaaqibu caaqibku alladii waa midka laysa bacdahu nebiyu nebi uusan ka dambaynin marka walcaaqib iyo waxa ka dambeeya iska leh waa kalaamu zuhri raximah llah marka lafdigan waa lafdi mudraja ma aha hadalkii nebiga calay salatu wasalaam laakiin tafsiir wuxuu u yahay hadalkii rasuulka calayh salaatu wasalaam qaala xadaana muxamed bnu ariif alkuufi قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال وحير لقيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أي لكم في بعض طرق المدينة مقالة المدينة ودوين كذا قار كمد أيام كل كل فقال وحير النبي عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وأنا النبي الرحمة أنا وحنا النبي رحمة يا نحريست وعنا وامد رحمة الله صدره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wa nebiyu tawba waxaana ahay buu yidhi nebigii towbada yacni waxaa la iisoo waxaa layla soo saaray oo la ii soo diray si aan dadka ugu yeero ila tawba inay ilaahay u toobad keenaan oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u noqdaan idan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa imaamu tawaabiin waa nebiyu tawba wa ana almuqafaa almuqafaa waalmuqafii labada riwaayaedba waa la sheegay wa ana almuqafii iyo wa ana almuqafa almuqafi markii la yidhaahdo waa isim faacil almuqafa markii la yidhahdana waa isim mafcuul wa ana almuqafi anigu waxaan ahay mid raacaya waddadii ambiyadii iga horraysay ulaa'ika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi hanuunkooda ku daya baa la yidhi nebigu sala allah alay slam idan waxaan ahay buu yidhi muqafi ay muttabic liaahaari alambiya waxaan ahay mid raacaya aahaartii iyo duruqdii ambiyada markii la yidhaahdo almuqafa macnaheedu waxaa waaye waxaan ahay mid la raaciyey duruqdii iyo waddooyinkii ambiyada waa la raaciyey yaa raaciyey ilaahay subxaana wa tacaala ayaa raaciyey oo amre inuu dariiqaa raaco labada macnoba waxay iskugu imaanayaan inuu nebigu sala allahu calayh wasalam raacay duruqdii iyo waddooyinkii ambiyadii ka horraysay duruqdoodu raacay macnaheedu ma waxaa waaye fii jamiici masaa'il sharci miyuu ku raacay ma ahan sidaa laakiin wuxuu ku raacay waa fii asli diin fii asli sharci oo ah towxiidka iyo masaa'il liimaan wuxuu raacay duruqdii ambiyadii ka horraysay wa ana almuqafi macnaheedu waa sidaa wa ana alxaashiru wa nabiyu lmalaaxim wa ana alxaashir waa soo marnay wa nabiyu lmalaaximi almalaaxim waa jamcu malxama almalxama waa alxarbu waa dagaalka macnaha nebigii dagaalada ayaan ahay buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam macnaha waxaa la ila soo diray dagaal iyo sayf in lala dagaalamo acdaa' ulislaam oo dadka diinka loogu yeedho kuwa diinka diidayna aan ku hoggaamiyo dadka muslimiinta ah inay la dagaalamaan nebiyulmalaaxim macnaheedu waa sida almalaaxim waa jamcu malxama waana malxamaduna waa xarbiga iyo qitaalka qaala xadadanaa isxaaq ibnu mansuur qaala xadadanaa nadr ibnu shumayl qaala anba'anaa xamaad ibnu salma can caasimin can zirin can xudayfata can الnabiyi salى اllahu alay slam naxwahu bimacnaah macnihii xadiidka hore sheikhu raxmat ullahi calayh xadiidkaas ayuu wuxuu ku soo khatimay baabu maa jaءa fii asmaa'i rasuuli اllah salى اllahu alayh wasalam wixii ku yimid magacyadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam meeqa magacaya axaadiidan ku jirta ha la tiriyo muxamed axmed almaaxi alxaashir alcaaqib shantaas magac xadiidka ugu horreeya lagu sheegay xadiidka ka dambeeya waxaa ku dheeraada nebiyu raxma nebiyu tawba almuqafi nebiyu lmalaaxim intaasi meeqo waaye waa sagaal sagaalkaas magac adilaa loo hayaa nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu magacyadaas leeyahay fi lqur'aani alkariim allah subxaana wa tacaala magacyada uu nebigiisa ku sheegay waxaa ka mida inuu yahay ra'uufun raxiim laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim nebigu waa ra'uuf waana raxiim calayhi salaatu wasalaam magacyadan waa magacyo markaad filxaqiiqa u fiirsato sifaada magacyadan filxaqiiqa waa magacyo sifaada markii laga fiiriyo macaanida ay ximbaarsan yihiin magacyadan waxayna tusinayaa uun sifaadka wanaagsanaa ee nebigu ku sifaysnaa calayhi salaatu wasalaam walidaalika markii mushrikiinta ayagoo nebiga dacninaya oo duraya ay yidhaahdeen mudamaman abaynaa wa diinahu qalaynaa wa amrahu casaynaa waxay yidhahdeen mudamaman abaynaa mudam magacii muxameda maxay u bedeleen mudamam muxamed waa mid la mahdiyo mudamamna waa mid la dhaleeceeyo waa mid liitoo la dhaleeceeyo oo ceebaysan waay waxay yidhahdeen mudamaman abayna wa diinahu qalaynaa diintiisana waan nacnay wa amrahu casaynaa amarkiisuna waan caasi nebiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday ma la yaabantihiin buu yidhi sida ilaahay subxaana wa tacaala iiga leexiyey masabata quraysh yasubuuna mudamaman wa ana muxamed ayagu mudamamay maanta oo dhan caynayaan buu yidhi anigana moxamedaa la yidhahdaa ilaahay baa iga leexiyey buu yidhi caydooda ma la yaabantihin buu yidhi sida ilaahay caydooda iiga leexiyey maanta o dhan waxay leeyiin mudamaman abayna anigana moxamed baa la yidhaha mudamam layma yidhahdo walidaalika alimaam ibnuqayim raximah ullah fi nuuniya asoo xadiidkaasi macnihiisa cabiraya wuxuu yidhaahda hum yashtumuuna mudamaman wa muxammadun can shatmihim fii maczilin wa siyaani saana alilaahu muxamada can shatmihim fi allafdi walmacnaa humaa sinwaani hum yashtumuuna mudamaman ayagu mudamam ayay caynayaan buu mushrikiinta wa muxamadun muxamedna can shatmihim caydooda fii maczilin wuxuu uga sugan yahay fogaan waa laga dheereeyey wa siyaanin iyo dhowrid ayuu uga sugan yahay maxamed waa laga dhowray waana laga dheereeyey caydooda iyo aflagaadadooda saana alilaahu muxammadan allah subxaana wa tacaala waa ilaaliyey muxamed wuxuu ka ilaaliyey can shatmihim caydooda fi lafdi waalmacnaa lafdi iyo macno ahaanba ilaahay waa ka ilaaliyey huma ayaguna sinwaani waa laba isla mida yacni lafdigai macnuhu waa isku mid ilaahay waa ka ilaaliyey subxaana wa tacaala maxaa yeeley lafdiga muxameda mana isticmaalin macnihii uu tusinaayana maysan keenin waxay isticmaaleen lafdi iyo macno ka fog nebiga sala allahu calayhi wasalam uusan marna ku sifaysnayn marka waa ilaalin ilaahay subxaana wa tacaala uu nebigiisa ka ilaaliyey shadbiga iyo shatmiga gaalada iyo mushrikiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam magacyada uu sugay ee uu sheegay waa loo sugaya laakiin wuxuusan nebiga calayhi salaatu wasalaam sheegin axaadiidana aan ku soo aroorin bal allah subxaanahu wa tacaala mooye cid kale aan u cunamin ma bannaano in nebiga lagu magacaabo ama lagu sifeeyo waxaa jira magacyo quluwi uu ku jiro daliilna aan ku soo aroorin in nebiga lagu magacaabo calayhi salaatu wasalaam macno ahaanna aanba bannaanayn in nebiga lagu sifeeyo ama lagu magacaabo ma bannaana maxaa yeele waa magacyo iyo awsaaf ou la gaar yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qaar ee asxaabuulquluwiga ee nebiga quluwiga ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam magacyo fara badanay sheegeen oo aan nebiga calayhi salaatu wasalaam xaq uusan u lahayn bal ay tahay xaqullah caza wajal waxaa ka mid a magacyadaas inay nebiga ku sheegeen inuu yahay aldaahir waalbaatin aldaahir waalbaatin ilaahay cidaan ahayn miyaa lagu magacaaba oo lagu sifayn karaa ma bannaana in lagu magacaabo ama lagu sifeeyo cidaan ilaahay ahayn waxay nebiga ku sifeeyeen inuu wax walba cilmi ku koobay ou yahay caalim bikulli shay wax walba mid ku aqoon badan waa kuu lahaa buusiri wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami cidaan ilaahay ahayn subxaana wa tacaala miyaa lagu sifayn karaa laguma sifayn karo maxaa yeele nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaa la amray inuu yidhaahdo walow kuntu aclamu alghayba lastakartu min alkhayr haybka nebiga ma oga sala allahu calay wasalam ilaa wixii ilaahay ka ogeysiiye mooyaane caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axada ilaa man irtadaa min rasuul rasuulka laftirkiisa maxaa laga ogeysiinayaa inta ilaahay ugu talagala subxaana wa tacaala rasuulku ma aha caalimu lghayb laakiin ilaahay subxaana wa tacaala cidduu doono rusushiisa ka mida waxyaabaha haybiyaadka waxbuu ka ogeysiiya intuu doonona ka ogeysiiya intaa wax dhaafsiisan ma ka ogaan karaa nebigu sala allahu calay wasalam kama ogaan karo waxay kaloo sheegaan inuu nebigu xaadir yah calayhi salaatu wasalaam mararka qaar markay xafladaha dhiganayaan ama ay xadraynayaan waxay yidhahdeen nebigaa soo xaadiraya dadka qayb gala waa arkeen mararka qaar waxaa jira ay istaagayaan markay istaagayaan waxay ku leeyihiin nebigaa la soo dhoweynaa qaarkoodna waxay bay yidhahdeen hada alxabiibu maca alaxbaabi qad xadara wasaamaxa alkulla fi ma qad madaa wajara xabiibkiyaa soo xaadira bay yidhahdeen maca alaxbaab uu la soo xaadiray nebiga calayhi salaatu wasalaam aa soo xaadiray axbaabta qaarkood la soo aadi yani axbaabtu la soo xaadiray macnaa waa ka soo qayb galay xalfad xafladda nebigaaba jooga inta xaadirtay dhammaantoodna wuxuu u dhaafay fii maa madaa wajara wixii tegey ee dunuuba ee xumaanahe ka dhacayna nebigaa u cafiyey sala allahu alay wasalam waa xaquusan nebiga lahayn sala allahu alay wasalam xaqu luluuhiya waalrubuubiya ayaa rasuulka siiya waman yakfiru dunuuba ila allah allah subxaana wa tacaala wuxuu leey yaa dunuubta dhaafa alla mooyaane subxaana wa tacaala cid kaloo dunuub dhaaftay miyaa jirto wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala yaa cibaadii inakum tukhطi'uuna biاlleyli wاnnahaar wa ana akfiru dunuub faاstakfiruunii akfir lakum dunuubta ilaahaa dhaafa subxaana wa tacaala waxaa ku jira kuwa qulaada waa noocyo badan yihiin qolooyinkaasi oo waxaa jira xataa waddamada qaar ka jira markay salaada tukanayaan nebiga calayh salaatu wasalaam boosaa loo bannaynaa xataa salaadaha waa ka soo qayb galaa bay leeyihin imaamka meesha ku beegan qofna geli maayo imaamka meesha ku beegan qof galaya ma laha waa bannaan tahay yay u bannaan tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam nin sheikha hadda ka hor wuxuu yidhi haddayba saa aaminsan yihiin mansiladii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hoose u dhige waxay ahayd buu yidhi booska imaamka inay u banneeyaan haddayba saas aaminsan yihiin nebigu in imaam laga dhigo xaq u lahay in ma'muum laga dhigo ma ahayn ilan booska imaamka ku aadan macnaheedu waa maxay imaamaa salaada dujinaya nebiga calayhi salatu wasalaam imaamkaasuu ku gadaal tukanaya calaa xaddi qowlihim rasuulku muxuu noqday ma'muumuu noqday xaqiisuna waxay ahayd in imaam laga dhigo marka ayagana inay safka galaan bay ahayd markaas laakiin imaam la'aanaa dhacaysa ila nebiga alayh salatu wasalaam rukuuciyo sujuuddiisa midna la arki maayo codkiisana la maqli maayo waa khuraafaad waa khuraafaad waxaan waxba ka jirin waa diinta islaamka quluwiga waa ka soo horjeedaa siday uga soo horjeedo taqsiirka iyo gaabinta allah subxaana wa tacaala asagoo ahlulkitaabka la hadlaya wuxu uhi ya ahla alkitaab laa tagluu fii diinikum diintiinna ha ku xadgudbina alguluw fi اddiin waa khatar wa diintiinna ha ku xadgudbina ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan wuxuu ka dhigay wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ay cadlan khiyaaran taasay culimmadu ku macneeyaan ummad cadliya oo akhyaara oo dhexdhexaada oo guluwina aan lahayn gaabisna aan lahayn diinka saxiixa ah waa diinka waana diinkii nebi maxamed la yimid sala allahu calayh wasalam oo aan lahayn guluwi iyo tarax tag qofka guluwi samaynaya macnaheedu ma inuu nebiga ammaanayo sala allahu calayh wasalam bal culamadu waxay yidhahdaan man baalaga fii madxika faqad baalaga fii damik qofkii ku xeel dheeraada ammaantaada wuxuu ku xeel dheeraaday caydaada iyo aflagaadadaada haddii hadda waxaadan ahayn qof kaa dhigo qofkaasi kuma ammaanin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa ammaanan yahay cinda allah karaamuu alla agtii ku leeyahay subxaana wa tacaala manziladii ilaahay dejiyey subxaana wa tacaala waa manzilo ugu sarraysay addoon la dejiyo laakiin mansiladaasi ma waxay gaaraysaa alrububiya waaluluhiya maya mansiladaasi amansilatu rububiya waaluluhiya waa min khasaa'is illaahi caza wajal ilaahay bay gaar ku tahay subxaana wa tacaala asaana lagu gaar yeelaya magacyadan marka nebiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa magacyo u cunnama una qalma mansiladiisa sarraysa calayhi salaatu wasalaam mana bannaano in la dhaafiyo waxaa cajiiba rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay saxaabadu yidhahdeen maa shaa allahu wa shi'ta marka hadda fiiriso quluwiga faraha badan ee nebiga lagu samaynayo iyo kelimaddaas waxaa in badan sahlan kelimaddan maa shaa allahu wa shi'ta wixii alla doono wa shi'ta adigana aad doonto rasuulka ilaahayo saasaa lagu yidhi nebigu waa inkira calayhi salaatu wasalaam laa taqul dalik ha dhihin buu yidhi warkaas bal quuluu maa shaa allahu waxda riwaayada qaar waxaa ku jirta inuu yidhi maa shaa allahu waxda وفي بعض الروا... في بعض الأحاديث قولوا ما شاء الله ثم شئت سو إلى لنا منزلة ألوهية الربوبية النبي فير عليه الصلاة والسلام waxaad tirahdaan buu yidhi maa shaa allah kadibna uma geliya kelimadda uma maxay faa'iideyne tartiibinay faa'iideynaysaa in mashii'ada ilaahay la sheego kadibna la yidhahdo uma laakiin waawgu ma ma faa'iideynaya tartiibtaas asoo halkaa ka duulaya nebiga calayh salaatu wasalaam ayuu yidhi waxaad tirahdaan maa shaa allah uma shi'ta ximaayatan litawxiid ayadoo tawxiidka la ilaalinayo la dhowraayo maa shaa allah wa shi'ta shirki akbara miya haddii la isticmaalo waa shirki asqara haddana maca daalika nebigu waa ka dagaalamay sala allahu calayh wasalam si aan loogu xadgudbin waxyaabaha ilaahay gaarka leeyahay subxaana wa tacaala oo aan loo siinin cid makhluuqa ka mida wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wa saxbihi ajmaciin